samu'eelkii koowaad cutubka toban iyo afaraad haddaba waxaa maalin dhacay inuu yoonataan ina saa'uul ku yidhi ninkii dhallinyarada ahaa oo hubkiisa u siday bal ina keen aan ciidanka reer falastiin oo xaggaas jooga u gudubne laakiinse taas uma uu sheegin aabbihiis oo saa'uulna wuxuu joogay gabicaah darafkeeda oo wuxuu hoos fadhiyey geed rumaanka ah oo migroon ku yaal oo dadkii isaga la joogayna waxay ahaayeen in ku dhow lix boqol oo nin iyo axiyaah oo ahaa ina axiituub oo likaboodna walaalkiis ahaa ee ahaa reer fiinaxaas ina ceeli oo ahaa wadaadkii rabbiga oo shiilooh joogay isagoo eefood qaba oo dadkuna ma ogayn inuu yoonataan tegiy oo yoonataan marankii uu doonayey inuu uga gudbo ciidanka reer falastiin waxaa dhinac kaga yiil buur dhagax ah dhinaca kalena waxaa kaga yiil buur dhagax ah oo middood magaceedu wuxuu ahaa boosees oo tan kale magaceedana waxaa la odhan jiray sanee oo buur waxay ku tiil xagga waqooyi oo mikmaash ka horraysa oo tan kalena waxay ku tiil xagga koonfureed oo gabicada horraysa markaasaa yoonataan wuxuu ku yidhi ninkii dhallinyarada ahaa oo hubkiisa u siday kaalay oo inakeen aan xagga ciidanka buuryoqabka ah u gudubne waayo waxaa suurtowda in rabbigu inoo shaqeeyo maxaa yeelay rabbiga waxba kama hor joogsan karaan inuu ku badbaadiyo kuwa badan ama kuwa yarba oo kii hubka u sidayna wuxuu ku yidhi wax alla waxa qalbigaaga ku jira yeel oo bal eeg waan kula socdaa oo sida qalbigaagu yahay weeye kayguna markaasaa yoonataan wuxuu yidhi bal eeg nimanka xaggooda ayaynu u gudbaynaa oo isu muujinaynaa iyaga oo haddii ay inagu yidhaahdaan jooga halkiinna ilaa aannu idiin nimaadno markaas waxaynu iska joogaynaa meesheenna oo unnaa tegi mayno laakiinse haddii ay nagu yidhaahdaan kaalaya oo soo fuula markaasaynu fuulaynaa waayo rabbigu iyaga gacanteennuu soo geliyey oo taasaa calaamaddii inoo ahaan doonta oo labadoodiiba waxay isu muujiyeen ciidankii reer falastiin markaasay kuwii reer falastiin waxay yidhaahdeen bal eega cibraaniyaddii waxay ka soo baxayaan godadkii ay ku dhunteen oo raggii ciidanku waxay yoonataan iyo kii hubkiisa u siday ugu jawaabeen oo ku yidhaahdeen soo fuula wax baannu idintusaynaaye markaasaa yoonataan wuxuu ku yidhi kii hubkiisa u siday iga soo daba fuul waayo rabbigu wuxuu iyaga soo geliyey gacanta reer binu israa'iil markaasaa yoonataan buurtii fantay kii hubkiisa u sidayna wuu daba socday oo kuwii reer falastiinna way ku hor dhaceen yoonataan kii hubkiisa u sidayna wuu ka daba laayey yoonataan iyo kii hubkiisa u siday intii ugu horraysay oo ay laayeen waxay ahayd in ku dhow labaatan nin oo ay ku laayeen goob nustacab ah oo cabsi weyn bay la qadhqadheen kuwii xerada ku jiray iyo kuwii duurka joogay iyo dadkii oo dhanba oo xataa ciidankii iyo waxdhacayaashuna way wada gariireen oo dhulkuna waa gariiray haddana waxaa jira gariir aad iyo aad u weyn markaasaa saa'uul waardiyayaashiisii gebicahdii reer binyamiin joogay wax fiiriyeen oo waxay arkeen dadkii badnaa oo kala firdhay oo xaggan iyo xaggaa u kala yaacay kolkaasaa saa'uul wuxuu dadkii isaga la jira ku yidhi bal tiriya oo eega kii inaga tegey kuu yahay oo markay tiriyeen waxay arkeen inayan yoonataan iyo kii hubkiisa u siday halkaas joogin markaasaa saa'uul wuxuu axaayiih ku yidhi sanduuqii ilaah halkan keen waayo waagaas sanduuqa ilaah wuxuu la jiray reer binu israa'iil oo markuu saa'uul la hadlayey wadaadkii rabshadii ku jirtay xerada reer falastiin ayaa sii adkaatay oo sii badatay kolkaasaa saa'uul wuxuu wadaadkii ku yidhi gacanta laab markaasaa saa'uul iyo dadkii la jiray oo dhammuba isi soo wada urursadeen oo waxay yimaadeen goobtii dagaalka oo bal eeg nin walba seeftiisii waxay ku dhacday saaxiibkiis oo waxaa jiray baabba aad u weyn oo cibraaniyaddii markii hore la jiray reer falastiin oo intay raaceen xerada la galay iyagoo dalka ku wareegsan ka yimid xataa iyana way soo jeesteen oo waxay ku darmadeen reer binu israa'iilkii la jiray saa'uul iyo yonataan oo sidaas oo kalena kulli raggii reer binu israa'iil oo mar hore ku dhuuntay dalka buuraha leh oo reer efrayiim iyana markii ay maqleen in reer falastiin carareen ayay soo raacdaysteen oo dagaalkii soo galeen sidaasuu rabbigu maalintaas u badbaadiyey reer binu israa'iil oo dagaalkiina wuxuu u sii gudbay xagga beytawaan oo maalintaas dadka reer binu israa'iil way dhibaataysnaayeen laakiinse saa'uul baa dadkii dhaariyey oo ku yidhi ilaa ay fiidkii noqoto oo aan cadaawayaashayda ka aarsado ninkii wax cuna inkaaru ha ku dhacdo haddaba dadkii cunto ma dhadhamin innaba oo dadkii oo dhammu waxay soo galeen duurkii dhulkana waxaa yiil malab oo markii dadkii soo galay duurkii ayaa malabkii soo dareeray laakiinse ninna gacanta afka ma saarin waayo dadku waxay ka cabsadeen dhaartii laakiinse yoonataan ma uu maqlin markii aabbihiis dadka dhaarta ku amray sidaas aawadeed wuxuu soo fidiyey ushii gacanta ugu jirtay caaraddeedii oo wuxuu daray malabkii markaasuu gacantii afka saaray oo indhihiisiina aad bay u iftiimeen markaasaa dadkii mid ka mid ahu u jawaabay oo ku yidhi aabbaha dadka dhaar buu aad ugu amray oo yidhi maanta ninkii wax cuna inkaaru ha ku dhacdo oo dadkiina way itaal darnaayeen markaasaa yoonataan wuxuu yidhi aabbahay isagaa dalka dhibay waan idin baryaaye bal eega sida indhahaygu u iftiimeen maxaa yeelay in yar baan ka dhadhamiyey malabkan haddaba intee bay ka sii fiicnaan lahayd haddii dadku maanta ikhtiyaar wax uga cuni lahaayeen wixii ay cadaawayaashooda ka dhaceen ee ay heleen waayo hadday sidaas ahaan lahayd reer falastiin dhexdooda layntan ka weyn baa ku dhici lahayd oo maalintaas waxay reer falastiin ku laayeen ilaa migmaash iyo tan iyo ayaaloon oo dadkuna aad bay u itaal darnaayeen oo dadkiinna wixii ay dhaceen ayay ku boodeen oo waxay qaateen ido iyo dibi iyo weylo oo dhulkay ku qasheen markaasaa dadkii waxay cuneen hilibkii oo dhiig leh dabadeedna waxaa loo sheegay saa'uul oo lagu yidhi bal eeg dadku rabbigay ku dambaabaan markay cunaan hilib dhiig leh markaasuu wuxuu ku yidhi aad baad u xadgudubteen haddaba maanta ii soo giringiriya dhagax weyn markaasaa saa'uul wuxuu yidhi dadka dhex gala oo waxaad ku tidhaahdaan nin waliba halkan ha igu keeno dibigiisa nin walibana laxdiisa oo halkan ku gowraca oo cuna oo rabbiga ha ku dembaabinina intaad hilib dhiig leh cuntaan habeenkaas dadkii oo dhammu nin waliba wuxuu keenay dibigiisii kolkaasay halkaas ku gowraceen markaasaa saa'uul wuxuu rabbiga u dhisay meel allabari oo taasuna waxay ahayd meeshii allabariga ee ugu horraysay uu rabbiga u dhiso saa'uulna wuxuu yidhi inakaana aynu reer falastiin raacdaysanne oo habeennimo mirne oo tan iyo aroortii dhacne oo ninkoodna yaynaan ka sii dayn oo iyana waxay ku yidhaahdeen wax alla wixii kula wanaagsan samee markaasaa wadaadkii wuxuu yidhi inakaana aynu rabbiga u dhowaanne markaasaa saa'uul ilaah tala weyddiistay oo wuxuu yidhi miyaan reer falastiin raacdaysta oo ma doonaysaa inaad iyaga soo geliso gacanta reer binu israa'iil laakiinse maalintaas ilaah uma uu jawaabin kolkaasaa saa'uul wuxuu yidhi madaxda reer binu israa'iil oo dhammeey soo dhowaada oo maanta dembigaannu wuxuu ku jiray bal soo ogaada oo soo eega waayo rabbiga reer binu israa'iil badbaadiya noloshiisaan ku dhaartaye xataa hadduu ku jiray wiilkayga yoonataan hubaalkaas wuu dhiman doonaa laakiinse dadkii oo dhan laguma arag nin u jawaabay markaasuu reer binu israa'iil oo dhan ku yidhi idinku dhan joogsada aniga iyo wiilkayga yoonataanna dhan kale ayaannu joogsanaynaa dadkiina waxay saa'uul ku yidhaahdeen wixii kula wanaagsan samee sidaas daraaddeed saa'uul wuxuu ku yidhi rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil saamiga runta ah na tus oo wuxuu saamigii ku dhacay yonataan iyo saa'uul laakiinse dadkii way baxeen markaasaa saa'uul wuxuu yidhi noo saami rida aniga iyo wiilkayga yonataan dabadeedna saamigii wuxuu ku dhacay yonataan kolkaasaa saa'uul wuxuu yoonataan ku yidhi bal ii sheeg waxaad samaysay oo yoonataan wuu u sheegay oo ku yidhi xaqiiqa in yar oo malab ah ayaan ku dhadhamiyey ushii gacanta iigu jirtay caaladdeedii haddaba waa inaan dhintaa markaasaa saa'uul wuxuu ku yidhi ilaah saas iyo si ka sii daran ha sameeyo waayo yoonataan hubaal waa inaad dhimataa oo dadkii waxay saa'uul ku yidhaahdeen yoonataan oo badbaadadan weyn ku dhex sameeyey reer binu israa'iil ma inuu dhintaa yaanay noqon rabbiga noloshiisaan ku dhaarannay ee waa inaan tin keliya oo madaxiisu dhulka ku dhicin waayo isagu wuxuu maanta la shaqeeyey ilaah sidaasay dadkii u samata bixiyeen yoonataan inuusan dhiman markaasaa saa'uul wuxuu ka hadhay reer falastiin raacdaysigoodii oo reer falastiinna meeshoodii bay tageen oo markii saa'uul qabsaday boqortooyada reer binu israa'iil wuxuu la diriiray kulli cadaawayaashiisii dhan kasta ka jiray kuwaasoo ahaa reer mo'aab iyo reer camoon iyo reer edom iyo boqorradii reer soobax iyo reer falastiin oo meel kasta oo u jeestayba si xun buu ugu galay oo isagu si xoog leh ayuu wax ku sameeyey oo wuxuu laayay reer siikhlaag oo reer binu israa'iilna wuxuu ka samata bixiyey gacantii kuwii dhici jiray haddaba saa'uul wiilashiisii waxay ahaayeen yoonataan iyo yeshwii iyo melkishuuca oo labadiisii gabdhoodna magacyadoodii waxay ahaayeen meerab iyo miikaal tii curadda ahayd magaceedu wuxuu ahaa meeraab tii yaraydna magaceeda waxaa la odhan jiray miikaal oo naagtii saa'uul magaceeduna wuxuu ahaa axino'am oo waxay ahayd ina aximacas oo sirkaalkii ciidankiisana magaciisu wuxuu ahaa abneer wuxuuna ahaa inaneer kaasoo ahaa saa'uul adeerkiis oo kiishna wuxuu ahaa saa'uul aabbihiis oo neer oo ahaa abneer aabbihiis isna wuxuu ahaa ina abi'eel oo intii saa'uul noolaa oo dhan dagaal kulul oo reer falastiinka gees ah ayaa jiray oo saa'uulna markuu arko nin xoog leh amase nin daran wuu qaadan jiray